أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo qodobadaan idinkugu henana waxaa ka mid ah qarax dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa maanta ka dhacay degmada beled xaawo ee wilaayada gado howlgallo kala duwan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka baay bakool iyo shabeellada hoose taliyaha sirdoonka kooxda ridada soomaaliya ayaa ka qeyle dhaamiyey dhiigbaxa ku socda maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan deegaano dhaca bariga gobolka hiiraan maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowlad diini ah usoo gebagabeeyey ardayda mid ka mid ah macaahidda degmada buulafulaay ee wilaayada bay wilaayada gado ayaa diyo dhiig nool ah u kala qaaday laba beelood oo ka mid ah beelaha dega wilaayada kadib munaasabad ka dhacday deegaanka buusaar ee wilaayada gado عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي qodobadii warka ugu door karoonaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagiyo dhan qarax dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen saraakiil iyo askar murtadiin ah ayaa maanta ka dhacay degmada beled xaawo ee wilaayada gado warkaa iyo war kaloo ku aadan howlgallo kala duwan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta oo ka kala dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka baay bakool iyo shabeellada hoose waxaa inoo haya walaalka xaaris cabdulqaadir howlgal qarax ah oo maanta ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada baled xaawo ayaa lala beegsaday saraakiil oo askar murtadiin ah waxaa qaraxaas ku dhintay hal askari halkay ku dhaawacmeen islamarkaanu dhaawacooda garaab yahay saddex askari oo ay ku jiraan gudoomiye ku-xigeenka baled xaawo sidoo kalena xildhibaan hore cabdifataax nuur mataan iyo hantidhowraha degmadaasi dhanka kale wilaayada baay waxaa xog dheeraada laga helaya qarax shalay askarta xabashada etoobiya lagula beegsaday garoonka diyaaradaha ee magaalada beedhabo qaraxaasi waxaa ku baktiyey afar askari oo kufaarta xabashada etoobiya halka dhaawacana uu yahay askari kale oo etoobiyaan ah sidoo kale isla wilaayada baay waxay mujaahidiintu ay xalay weerar qaraxa ku qaadeen saldhigga maliishaadka murtadiinta ay ku leeyihiin xaafadda buula jameeco ee magaalada beedhabo waxaana jira khasaare cadowga soo gaaray inkastoo aan la caymin xaddi ahaan inta u leegyahay dhanka wilaayada bakool waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta degmada ceelbarde oo ka mid ah goobaha cadowga allahu duulaanka kaga sugan yahay wilaayadaasi dhanka wilaayada shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu ay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xeryaha kufaarta afrikaanta ee degmada janaale iyo deegaanka ambareese ee hoostaga degmada baraawe sidoo kale isla shabeellada hoose waxay mujaahidiintu ay qarax la beegsadeen maliishaad murtadiin oo ka baxay degmada janaale kuna sii jeeda dhanka deegaanka buufow waxaana qaraxaas ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah howlgallada ka kala dhacay wilaayaadka gado bakool baay iyo shabeellada hoose ee imaanaya xilligii sida towxiidka ay sii kordhiyeen weerarada laguna afeynayo kufaarta iyo murtadiinta duulaanka shareecada dirarka kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga ee dalka soomaaliya maasanid xaaris taliyaha sirdoonka kooxda ridada soomaaliya ayaa ka qeyla dhaamiyey dhiigbaxa ku socda maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan deegaano dhaca bariga gobolka hiiraan cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkaasi noo haya howlgallada ay ciidamada mujaahidiinta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ka wadaan deegaano dhaca duleedka degmooyinka buulaburda iyo halgan ayna ku dileen tobannaan maleeshiyaad murtadiin ah ayay saraakiil ka tirsan kooxda ridada waxay qireen khasaaraha soo gaaray maleeshiyaadkeeda sambaloolsha oo ah taliyaha sirdoonka ashhadalla dirirka ah ee kooxda ridada ayaa sheegay in maleeshiyaadkooda ka dagaalamaya bariga hiiraan ay ku daaleen weerarada uga imaanaya ciidamada mujaahidiinta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan isagoo maleeshiyaad fara badan kula hadlayay duleedka buulaburda ayuu sheegay in dagaalka ay kula jiraan mujaahidiinta uu waqti dheer qaatay islamarkaana uu dhankooda ku adkaaday murtad sanbaloolshe ayaa carabaabay in dhowr deegaan oo murtadiintu uga sugan yihiin bariga hiiraan uu booqday islamarkaana uu kusoo arkay boqolaal maleeshiyaad curyaamin ah iyo xabaalo lagu aasay maleeshiyaad ka tirsan macaawisleyda oo mujaahidiintu ay dagaalada ku dileen isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in murtadiintu ay galeen dagaal aan qorsheysneyn kadibna lagu jebiyey wuxuuna dhaliilay qaabdagaaleedka maleeshiyaadka macawisleyda oo mujaahidiintu ay si aad ah u naafeeyeen aad iyo aadaan uga warqabnaa inaad muddo ishor fadhiseen ood isku daasheen goob kastoon tago naafaan ku arkaa godadaan ku arkaa meeshaanna marka dad qoqoban oo qaybsanna ma guulaystaan mana xuroobaan sharafna ma yeeshaan laakiin dagaal daba dheeraaday oo lagu dhiig baxaayo oo wakhtigu dhammaanayn aan la aqoonin waa laga fiican yahay Ee, sa- ee, inaanan caatifiyiin aan noqon oo aanan si fudud dagaalka aanan ku gelin kooxda riddada soomaaliya ayaa ka cabanaysa in dagaalka ka socda deegaano ka tirsan gobolka hiiraan maleeshiyaadkeeda lagu dhiigbixiyey islamarkaana uu wakhtigu kusii dhammaanayo labadii isbuuc ee lasoo dhaafay howlgallo qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka sameeyeen duleedyada bulaburde ayaa khasaare lixaad leh lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka cadowga maadsaned cabdiqani maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowlad diini ah usoo gebagabeeyey ardayda mid ka mid ah macaahidda degmada buulafalay ee wilaayada bay warbixinta warkaasi waxaa mar kale inoo haya walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan dowradan waxay qayb ka tahay dowraad maalmihii ugu dambeeyey maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaabul mujaahidiin uu u qabanaya dhammaan goobaha waxbarasho ee ku yaala degmada buulafullaay ee deegaanada ku dhow waxaana markan la gaaray doorka ardayda wax ka barata macadka imaam asakhaawi faraciisa degmada buulafullaay iyadoona arday badan ay ka faa'iidaysteen dowradan oo muddo dhowr maalin ah socotay ardayda dowrada loo qabtay waxay isugu jireen laba qaybood qayb waa arday caadi ah oo shan maalin oo xiriir ah dhigata madarasada qaybta kalena waa macallimiinta dhiga dugsiyada qur-aanka kariimka ee ku yaala degmada buulafullaay kuwaasoo iyagana maalmaha khamiista iyo jamcaha macad ka dhigto labada dhinacba dowrada waa loo qabtay oo ay ka wada faa'iidaysteen idaacadda islaamiga andalus ayaa booqatay halka ay ka socotay dowradan waxaana mikrofoonka la dhex marnay qaar ka mid a ardayda ka faa'iidaysatay dowradan socotay muddada saddexda maalinna waxaan ku hormarnay ardayda dhigata shanta maalin macadka sakhaawi ee degmada buulafullaay waxayna ka warbixinayeen dowrada ay qaateen iyagoona dhanka kale u mahadceliyey mas-uuliyiinta maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaabul mujaahidiin cashiro badan ka qaadanay mayba kuma dehe ee, culuumul qiraa'ada kuma dehe mayba kole kuma dehe ee, atawxiid caqiidi kuma dehe muhiimadda dhalinyaranimada leta kuma dehe cashiro badan eed iyo eed muhiimaga eedning anfaa naftaan walku bedeli doonaan aan islahaya ka qaadan ha eedyadan kamaad nagaan maadaama duuri muhiime nafsadayn anfacday anti dibnin anfac doont gobiroyta dirhugni baan anfacdaya tan dibnin anfac doont unang malayanin qobadan eedyadan kamaad nagaan may baa leena didaalkin didaalka sii dara jazaakum allahu khayra aljazaa wa axsan allahu ilaykum leena dowlad una qaadani may qaban qaabiday walaalaha mujaahidiinta ayaa ha qaban qaabiyeen maktabka dawada ha qalqaaliyeen markan waxyaala ay ku hadlaasin ma hirto dowlad magaaji maadada koowaad ka mariyoy dowlad may dharaayay dowlatul qimam liasxaabi alhimam waxyaalaha ayay ka qaadanayna ma haytay muxaadar iwaan sheeyey innahum fityatun aamanuu birabbihim muxaadar kale iwaan sheeyeena qawaacid liimaan muxaadar kale iwaan sheeyey azuhud waraqaa'ig muxaadar kale iwaan sheeyey دور الشباب في جهاد الأعداء محاضرة كالإيوان شيء الأخلاق حملة القرآن محاضرون كاسي إيوال بناها قادني إن شاء الله وهذا خير بنا لك فايدي مركان بدسي دبير إيه صدي مركان دور أساسال شيء dhanka kale macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka oo iyagana labada maalin ee khamiista iyo jimcaha dhigta macadka ayaa iyagana ka faa'iidaystay dowradan waana kuwan iyagoo ka warbixinaya magacaygu waa cabdulaahi isxaaq maxamed oona ka mid ah macalimiinta magaalada buulafullaay gaar ahaan madrasada hadda aan macalinka ka ahay waa mucaad ibnu jabal dowladda magaceed waxaa weeyaan een, dowratulqimam liasxaabi alhimam dowlada waxyaalaha aan aan ku qaadanay xisooyinka waxaa ka mid ahaa mahaaraatu alqira'a walkitaaba ee waxyaalaha aan ka faa'iidaysanay oo aan ku qaadanay dowladda waxaa ka mid ah een, sifaat almucallim annaajix macalimka ee naajixiga sifooyinkiisii tilmaamaha uu leeyahay ayaan ka qaadanay Een, waxyaalaha kale oo aan ku qaadanay dowladda waxaa ka mid ah kayfa yu-addi almucallimu amaanatahu mucalimka see buu u gudan karaa amaanada dushiisa saaran waxyaalaha dowladda aan ku qaadanay waxaa ka mid ah oo aada muhiimku iyadana een, dowru lmucalim fi lislaami almujtamac Een, waxyaalaha aan ku qaadanay dowladda waxaa ka mid ah een, maadada ah een, alwalaau walbaraa oo sheekhu uu noo jeedinaya jazaahu llahu khayra aljazaa anoo ah magacay maxamed cali oo ka mid ah macalimiina degmada buulafullaay oo kana howlkalay madrasatu ibn mascuud ee ka taada degmada buulafullaay oo ka mid ay haddana ardayda macadka assakhaawi lilqiraa'aati walijaazaat fii madiinati buulafullaay kolley runtii maalmaha kun waxnu socdayaa dooro ee runtii doorada wakhtigeedna waa koobnay uu wakhtiga kooban dartiisa haddana wixii meesha un ka qaadana runii aada iyo aada ayaa wahwiin u ahaayeen kitaabka ilaahay subxaana watacaala qaabka loo ilaalilahay mawaadiicda kolley macalimiinta qaar baa sii sheegeen een wehel ka qaado runtii marka duruustaas aad ayaa u faa-iidna mayba qaadinay duuro leeraw dowrat lqimam liasxaabi lhimam yana qaadini duruus fara badan ootan hadib maalinkaba usi sheegay ee yaa ka qaadini faa'iido badan kula kulani jazaakum allahu khayran lidna dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab yanin qabati dambiisha allah dhaafa run dadkii ilaahay ka canfacay ka camal falay ka dhagamay umadu dirsi allah noo weela niyaw duuradun ciida walbadan linku faa'idi kulley walbadan noo maqanaayay alxamdulilahi hadmigion aragnin un ciidanka faraxniya ayaa alxamdulilahi ku faa'ini dowradan sidaa hore u sheegnay waxay qayb ka tahay dowraa taxana ah oo maalmihii lasoo dhaafay mas-uuliyiinta maktabka dhexe ee dacwada xarakada shabaabulmujaahidiin ay u qabanayeen qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan goobaha waxbarasho ee ku yaala degmada buulo fullaay iyo deegaanada ku dhow mahadsanid abu xasaan wilaayada gadow ayaa diyo dhiig nool ah u kala qaaday laba beelood oo ka mid ah beelaha dega wilaayada kadib munaasabad ka dhacday deegaanka buusaar ee wilaayada gadow casaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi noo haya munaasabadan oo ka dhacday deegaanka buusaar oo ah deegaan hoostaga degmada ceel waaqee wilaayada islaamiga gedo ayaa waxay wilaayada diyadhiignoola u kala qaaday beelaha wagardhac iyo beesha reer garaad oo ka mid ah beelaha dega wilaayada diidan dhiignoolka ayaa waxaa la gaddoonsiiyey beesha reer garaad oo nin ka dhashay dhaawac lagu gaarsiiyey magaalada ceelwaaq kaas oo uu gaarsiiyey nin ka dhashay beesha wagardhac odayaasha iyo waalidiinta labada beelood oo munaasabadda ku kala wareegayay diyada dhiignoolka ah ayaa goobta ka hadlay sidaad hadda arkaysaanba geelaan meesha tuuran oo hadda muuqanayo waxaa loo xukumay ninka la yidhaahdo bacla waxaana lagu xukumay cabdi xasan iyadoo ay xukuntay maxkamad islaamiga kitaabka ilaahay shareecadana lagu xukumay annagoo ku qanacsan oo qoraalli ahna aan ku bixinay waxaan ku wareejinaynaa geela isaga ah qofkii xaqa lahaa iyo wilaayada anigoo nabadoonkii wagardhaceed ah oo geelaas keenay aniga iyo beeshaydii iyo odayaashaydii annoo isla soconno innala ka wareejiyo walaalkaasna uu qaato geeluna uu yahay afar iyo labaatan saddeed waa urey saddeedna waa shan jiryaal saddeedna waa afar jiryaal siduu ahaana aan ku keennay innagoo maaragtaa xaqbaxayno in geelaas isaga nala ka wareejiyo walaalkiina uu qaato waxaana ku wareejinaynaa nabadoonkii sheegaraad geelaas isaga in maaragta ay gadoomaan xaqood ay u qaataan naga qaataan wilaayada ay gadoonsiisa sidaas ayaan u keennay geelaas oo ninkaas loo xukumay oo ninkii loogu xukumay qabiilkiisiiba ay keeneen cayntiisii geelaas sifihiisii siduu ahaa saddexdii qaybood ahaaba waa lagala wareegay anoo odaygiisii ah iyaguna waa mahadsan yihiin way xaqbixeen xaqii lagu lahaa oo ninkaas loogu xukumay oo ay keeneen waa ku mahadsan yihiin walaayada boqol iyo degmada ah ee fulisay waa ilaahay baa maanta waa u mahadcelinaynaa maxkamadaas islaamka ah ay xukuntay oo qaaday ninkii lahaa loo keenay adoo odagiisa waa la wareegnay waana ku mahadsan tihiin aniga waa maxamed sheekh xasan cilmi bacli ee geela afar iyo labaatanka ahaa oo ninkii wardhacyada cabdi xasanaa laigu xukumay wardhac waa isiisay waana qaata xarakada ilaa heer gobol ilaa heer degmaan igu wareejisay iyo wagardhac sidii uu haabaan u qaata waana la isiiye geli xarakadaana igu wareejisay qabiilkii keenina waa igu wareejiyey maxkamada shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga ah ayaa shareecada ku kala saaraa beelaha iyo guud ahaan bulshada muslimiinta ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah mahadsanid casaam warbixintaasina waxay u dambeysay dhegeystayaal warkii oo aad ka dhegeysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh